magaceeda xabshir cali axmed saan baa la yidhaahaa goobahankana warbixin baan ka hayaa warbixintaan ka hayaana waxa weye abaartu abaar caadiya ma ahan abaara caadi ahayn baa ka jirta waa gartay waxaad faahfaahin naga siisaa waxaana soo gaartay in laba qof halkaasi ay ku dhinteen sababta ay u dhinteen maxay tahay labadaas qof inay markii hore ceelkay yimaadeen bilqaad ceel layidhaha yimaadeen ceelkaas lama habeen markay dhoobnaadeen oo xoolihii ayaga ay ku hoydeen oo biyola-aan ay ku dhacday bay markii dambe uuna midi wuxuu iskaga dhacay ceelashii ceel kamid ceel aqadnayn oo aan biyana ku jira ceelasha kamiduu ku dhacay ninka kale uwadua inu kasoo biyaasna waa ka daba dhaco waa ku dhintay laba yimi marka dadkaasi waxay ahaayeen xoolo dhaqato oo reer guuraaya xoolo dhaqato reer guuraaya ay oo meeshaas ku biyo waa biyola-aan iyo baahi intaba ay ku qabsan sababta u dhinteen waa biyola-aan haa biyo waxa weeye meel u dhow ma leh baabuur baa lagu dhaamin jiray baabuurka biyahaas ceelkaas keentaa markii ay ceel kale u doonto ilaa ugu yaraan lix saac toddoba saac ay u socotaa meesha biyaha ugu sugaysa waa tahay marka waxaad iiga horantaa baahida meesha ka jirta iyo sida abaartu ay saamaynta ugu yeelatay dadka iyo dunyadaba dadka iyo dunyadaba abaara caadi ahayn oo saamaysay baa ka jirta waxa weeye hadda wax gaara ama biyo dhaamis ama taakulayn kale saas oo wax gaaraana ma jiraan xoolihiina waa aroori waayeen gaadiida ku arooraan ku dhaarsadaanna male ceel biyolana ma haystaan annaguna waa ka dhamaatay waddanka xoolo cunno ma haystaan biyo la-aan iyo baahi dadi duyaa intay waa ka jirtaa waa gartay marka dunyadii iyada war iga sii sida ay u la-aanayaan iyo leenna waxaan ku aragnay ninkii hadda adu bishaan hadda dhamaatay ninkii laba tiro haystay oo neef markaa toddobaatan wax lamid a ama tiro buu haystaa ninka ugu fiican waxaan aroorina kelin biyana meel u doonan karin meeshaas ay joogaan biyo loogu kara maan dadi dunya gaarida ay u dhaafsadaan aan haysan xagee marka biyo idinkugu dhow biyo waxaa noogu dhow ceel hadda xungad motoor xungada kale motoor bay leedahay motoorkaas baa xooluhu hadda baabuur baa looga dhaashaa carooyinka waxa loo qaadaa ama bilanqaad adigu meelahaas u dhidhow hadda meesha labana ku dhinte ama meel kasta baabuurkaasaa la kireeyaa dadka muslimka ah wax iskugu dardaro dadka wixii hoyan kara baabuurkaasaa la dhaamiyaa iyo wax dow loogu qoro baabuurtaasaa biyo ugu dhow xungad ceelyaa laga qaadaa biyaha baabuurkii waxaa lagu kareynaya marka ugu yaraao laba boqol ama saddex boqol oo doolar waa tahay marka deegaanka ee gormaa ugu dambeysay roob roob waxaa ugu dambeysay adigu ugu yaraan sagaal bilood sagaal bilood oo kala di wax galmudug ka yimid oo dadkaas soo gaaray wadankaas wadan badan weeye ama xungad ama dad shimaale ama bilanqaad ama budbud ceel la yidhaaha ama dhulkaas ka bareeyo ama afbarwaaqo wax jaalay oo wax soo gaaray oo galmudug ka soo baxay oo wadankaas u yimid oo macawano ah weli ma hayno haddii abaartaas ay jirto labadaasi qofna ay ugu dhinteen deegaanka oon ama haraad dadka kale noloshooda waa sidee dadka kale adigu hadda waxaa malaynaysaa haddaan dunyadiina wax la qasho iyo wax arooraayo midna aysan ahayn wax taaqulana ag taagana aysan jirin dadka kale waa garanaysaa isagoo wuu iskaga nool yahay adigo hadda naftaa ku jirta laakiin ma ma ma dad aada u sarreeya maahan himadoodi iyo nacsigoodii iyo iyo waxtarkoodi intaba waxaan baaqa u dirinaa adduunaha ama hay-adaha ama wax maamulka intaba ama dowladda soomaaliya ha noqoto ama midda galmudug ha noqoto dadkaas ama hay-adaha adduunka ka shaqeeya ha noqdeen dadkaas baaqaan u diraynaa dad badan wadankaas dadkaas badbaadi u baahan yahay in dadka ilaahay baa badbaadalaya in la badbaasho أسرع الدولة